waad mahadsantahay walaalka saldhiggii murtadiinta ee camaara ayaa cagta la mariyey aruurnimadii hore ee saakay oo lagu hiirsaday camaliyad istishaadiye ah ayaana lagu dahfuray weerarkani barakaysan ee saakay mujaahidiinta ee halkaas ay ku qaadeen kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa afarta jiho uga soo daatay xeradaasi dagaal kooban kadib cadowga waa la jebiyey qaarkood dagaalka ayaa lagu dilay qaarna cagahooda ayay ku baxsadeen qaarna iyagoo dhaawacyo ah ayay hoodka ku carareen halkaasi ayaana lagu sii bacsanayaa weli mujaahidiinta waxa ay la wareegeen gebi ahaanba agabkii iyo gaadiidkii iyo hubkii yaallay xerada ugu yaraan shan iyo toban gaari oo sideed ka mid ay yihiin cabdibiliyaal ayaa gacanta lagu dhigay gaadiidka maanta kusoo dhacay gacanta mujaahidiinta waxaa ka mid ahaa gaadiid casri ah oo dhowaan lagu qalabeeyey maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan maleeshiyaadkii dhowaan loo soo diray gobolka mudug inay arbushaan oo dhibaato ay ka geystaan hadda aagga lagu dagaalamay waxaa ku sugan mujaahidiinta meydadka askarta ayaa daadsan gudaha iyo xerada magaalada camaara inta la xaqiijiya tirada askarta lagu dilay weerarkaasi waa koob iyo soddon askari dhaawacyo fara badan oo hoodka ku cararay ayaa jira sida aynoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta meydadka waxaa ka mid ah saraakiil sarsare oo magacyadooda qaarkoodna aan helnay qaar kalena aan soo gudbin doonno qaar waxaa la leeyahay nolol iyo geeri laguma hayo qaarkood sida xogta aan ku helayno oo hoodka ay u firxadeen halkaas ayayna mujaahidiinta weli baaritaano iyo baacsi ay kusii hayaan saraakiisha magacyadooda aan helnay ee dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray badmaceeye waxa uu ahaa naa'iibka murtadka saadaq joon oo uu ku-xogeen u ahaa weerarkan ayaa lagu tilmaami karaa midkii ugu xumaa ee ku habsada murtadiinta taniyo markii ay soo galeen gobolka mudug waana weerarkii saddexaad oo laba toddobaad gudahood cagta lagu mariyo xeryaha ciidanka murtadiinta galmudug waxaa xusid mudan in sidaanoo kale cagta loo mariyey dhowaan saldhigii deegaanka qeecad dhanka kale qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka bacdweyne waxaa lala beegsaday maleeshiyaad gurmad ahaa waxaana loo xaqiijiyey in gaari cabdibila oo maleeshiyaadkaasi ay wateen qaraxaasi lagu gubay khasaaro kala duwanna uu ka dhashay wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala waan idiin soo gudbin doonaa